dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunka haddaba xeryaha dhadhaab oo ay ku jiraan in ka badan shan boqol oo kun oo qaxooti ah oo soomaali u badan ayaa waxaa maanta laga dhigay munaasabada lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka sida uu kusoo waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire kumanaan qaxooti oo ka soo jeeda qeybo kale oo ka tirsan afrika ayaa ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab xerada qaxootiga ifona waa ay ka duwan tahay xeryaha kale ee qaxootiga waxaana ku nool ilaa iyo siddeed qoomiyood oo kala duwan oo ka kala yimid dalalka suudaan burundi soomaaliya uganda tanzania iyo dalka ethoobiya magacaygu waa xamdi cabdi oo joogta dalka kenya xerooyinka qaxootiga dhadhaab maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta qaxootiga adduunka mana haysan meelaan ku noqono ee dowladda kenya iyo hay-adaha u n h r iyo qaramada midoobay qaxootiga kenya maxay ka damacsan yihin
waxaan ahay nin ka soo jeeda koonfurta suudaan kooxdan arkaysana waa koox ka soo jeeda isla dalkaasi koonfurta suudaan maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta qaxootiga caalamka waxaan ku rajaweynahay in mustaqbalka halkan aynu ku dabaaldegi doonin koonfurta suudaan waa nabad cabdi cabdulaahi john sargaalka ugu sarreeya xerada qaxootiga ifo iyo ifo laba ifo saddex wuxuuna maanta khudbad dheer ka soo jeediyey xerada qaxootiga ifo dadka qaxootiga ee soomaalida laba kun saddex boqol iyo saddex iyo toban ruux ayaa si official ah oo supported u noqdeen wixii ka bilowday bishii labayo tobnaa taarikh sideed sanadka aan soo dhaafnay ilaa maantadan aan joogno ilowse meelihii nabad noqdeen sida sagaalka meel ee soomaaliya hadda lasoo cadeeyey dowladda soomaaliya inoo soo caddaysay in ay dadka qaxootiga ee meeshaa degi jireen in ay u noqdaan ayaga oo la kaalmaynhayo oo haayadda iyo hay-adaha iyo dowladda kenyaba ay kaalmaynhayaan oo diyaarna loo leeyahay inay isdiiwaangeliyaan oy noqdaan hay-adaha qaramada midoobey ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalkani kenya ayaa shaaciyey in ay gabaabis marayso howlgallada caalamiga ay ka wadaan axriyaha qaxootigii dhadhaab ayadoo hay-adda w f b na ay mar labaad shaacisay in ay cunno yari soo food saartay dadka ku dhaqan xeryaha qaxootigai ka kuma iyo dhadhaab oo ah xeryaha qaxootiga dalkani kenya oo ugu weyn in badan oo hay-adahaasi ka mid ana isaga hulaaleen xeryaha qaxootigai dhadhaab maxamed faarax shire v o a xerada qaxootiga ifo